wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya ciidamo ka tirsan amisom oo qorax lagula eegtay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo midowda yurub u gudbiyey heshiisyuha ay ka baxday dowladda federaalk ee soomaaliya
wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shirar kala duwan uga qaybgelaya dalka maraykanka
ciidamada dowladda federaalka oo fuliyey howlgallo lagu saaray miinooyin oo laga sameeyey qaybo ka mida shabeellaha hoose
guddiga doorashooyinka jubbaland oo diiwaangeliyey musharaxiin u tartamaysa kuraas ka mida golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka maraykankuna waxa uu sheegay in soomaaliya ay diiday saldhig uu ciid dalka shiinuhu ka samaysto gudaha soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa duhur wanaagsan kusoo dhowaada warkii dunida oo dhan
aan ugu bilownay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom gaar ahaan kuwa burundi ayaa waxaa qarax xoogan lagula beegsaday duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana kasoo baxaya warar kala duwan qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lo geliye ah ee laga hago meelaha fog ayaa waxaa kolonyada ciidamada amisom lagula eegtay duleedka degmada balcad xilli halkaasi socdaal ay ku marayeen ciidamada oo kusii jooday magaalada jowhar warar kala duwan oo aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka amisom ee qaraxa lala eegtay waxaana ku dhintay goobta lix askari oo burundeys ah halka saddex kalena ee dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen qaraxa al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhinaca internetka ayaa waxa ay ku sheegteen in ciidamo ka tirsan amisom oo watay kolonyo ay qarax kula beegsadeen duleedka degmada balcad islamarkaana ay ku dileen lix askari uuna burburay gaariga uu qaraxa uu qabsaday waa sida hadalka u dhigeen si kastaba al-shabaab ayaa inta badan weeraro qaraxyo iyo kuwa toos ah la beegsada xilliyada ay waddooyinka ku socdaalayaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya waxaana horey u dhacay weeraro kala duwan oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara dadka ay qaraxyadu ila beegsadaan al-shabaab
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa midowda yurub u gudbiyey heshiisyo ay ka baxday dowladda federaalk ee soomaaliya isagoo dhinaca kalena dhaliilo u soo jeediyey taliska ciidanka amisom madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay safiirada dalalka midowda yurub ee soomaaliya iyadoo kulankan lagaga hadlayay arrimaha ammaanka soomaaliya iyo qorshaha admis ee lagu bedelayo howlgalka midowda afrika ee amisom madaxweynaha jubbaland ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladda ammaanka soomaaliya oo uu sheegay in weli ay gabidhaclaynayso islamarkaana uusan muuqan hannaan isku xiran oo lagaga shaqaynayo guud ahaan ammaanka dalka waxa uu sheegay in howlgalka midowda afrika ee amisom uu shaqo wanaagsan soo qabtay bilowgii kaas oo lagu xoreeyey qaybo badan oo ka mid ah dalka sida uu hadalka u dhigay islamarkaana natiijooyin wax ku ool ah lagaga gaaray balse sannadihii dambe uu noqday mid fadhiida oo aan u shaqaynin sidii loogu talagalay taas oo sababteeda ay leeyihiin dowladda federaalka waddamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka gaabisay hannaanka isku xirka amniga qaranka islamarkaana ciidamada dowladda federaalka ay u isticmaashay arrimo siyaasadeed iyo dana gaara taas oo qayb weyn ka ah gaabiska dhinaca amniga ah ee ka jira soomaaliya sidoo kalena ay dayacday fursadihii hogaaminta howlgalka amisom iyo in ay diyaariso ciidamo qaran oo dalka oo dhan laga qoro oo mustaqbalka dhow kala wareegi kara amniga guud ahaan amisom isagoo hadalkiisa sii wata ayuu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka baxday heshiisyadii amniga ee ay wada gaareen dhammaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya iyo saaxiibada caalamka sida heshiisyadii amniga ee baydhabo iyo sidoo kale london laba kun siddeed iyo toban dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya ayuu madaxweyne axmed madoobe sheegay inay qayb weyn ka yihiin gaabiska ku yimid howlgalka amisom iyagoo faragelin ku sameeyey siyaasadda gudaha ee soomaaliya islamarkaana lumiyey shaqadii ay ciidamadoodu u joogeen soomaaliya dhinaca kale waxa uu sheegay in qorshaha kala guurka ee amniga dalka uu yahay mid wanaagsan balse uu u baahan yahay ka go'naasho iyo fulin dhab ah inkastoo intaasba aan looga baran dowladda federaalka ah ee soomaaliya ugu dambayntii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in dagaalka al-shabaab lagula jiro guulo badan laga gaari karo laakiin loo baahan yahay isku xirnaanta hay-adaha amniga soomaaliya iyo in la qaado howlgal midaysan oo dalka oo dhan ah si aysan isugu gurman iyo in la helo isla xisaabtan dhab a oo la xidhiira deeqaha amniga dalka la siiyo iyo in ay noqdaan kuwo midho dhal ah oo laga gaari karo hadaf saxan oo dalka iyo dadka wax u qabta
ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen miinooyin kala duwan oo lagu aasay waddooyin dhowr ah oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose nasiix cabdiqaadir xasan ayaa warka dhamaystiraysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ururka afartan iyo lixaad ee ciidanka xooga ayaa howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada ayaa howlgalka si gaara uga fuliyay tuulooyinka kale ah tabeelaha saqaroole ramakuulow iyo tuulooyin hoostaga deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen al-shabaab inta uu howlgalku socday ayaa ciidanka xooga dalka waxa ay kusoo saareen miinooyin la sheegay in al-shabaab ay ku aaseen hareeraha waddada isku xirta warmaxan iyo degmada wanlaweyn islamarkaana la doonayay in lagu waxyeeleeyo dadka sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha howlgalka hogaamineysa oo uu ku jiro taliyaha ururka afartan iyo lixaad ee ciidanka xooga ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalku uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga deegaano ka tirsan gobolkaas si kastaba ciidamada xooga dalka ayaa marar kala duwan oo horay sidan oo kale waxay howlgal ka dhana al-shabaab sidoo kalena lagu soo saaray miinooyin uga sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose
waryahenasteexa cabdiqaadir aada bay u mahadsantahay wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shirar uga qayb galay dalka maraykanka sida uu ku waramayo waryaheena sakaafa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ee xilgaarsiinta doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo ku sugan magaalada washington d c ee caasimadda dalka maraykanka ayaa halkaasi waxa uu kaga qaybgelayaa shir heer sare ah kaasi oo uu la yeelanayo madaxda hay-adda i m f iyo bankiga adduunka iyo xubno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaliyadda dowladda maraykanka shirkan inta uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa horumarada laga sameeyey barnaamijka deynta ee marka la eego deyn cafinta dhaqaalaha soomaaliya iyo arrimaha dhammaystirka deyn cafinta soomaaliya oo ay hay-adda dhaqaalaha caalamku ay markaasi muhiim u yihiin magaalada washington waxaan shir muhiima kula qaadanaynaa mas-uuliyiinta hay-adda dhaqaalaha caalamka sida bankiga adduunka iyo m i f oo maalmaha soo socda aan ka wada hadli doono dhammaystirka hanaanka dib u habeenta maaliyadda soomaaliya waxaa naga go-an inaan hormarino hanaanka gabagabada deen cafinta soomaaliya oo aan soo marnay waddo dheer iyo dadaal fara badan ayuu yiri wasiirka maaliyadda soomaaliya wafdiga wasiirka maaliyadda xilgaarsiinta waxaa ku wehelinaya danjiraha dowladda federaalk soomaaliya u fadhiya washington ambasador cali shariif axmed dowladda federaalk soomaaliya ayaa doonaysa inay dardargeliso barnaamijka deen cafinta iyo taageerada farsamo ee ka dhan ah soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i m f ayaa toddobaadkii hore qiimeyn ay ku sameystay waxa ay dhinacyo badan marka la eego ay u egtay dib u habeynta dhaqaalaha iyo barnaamijka la socodka shaqaalaha dowladda federaalka taa ay ku sheegtay in soomaaliya ay horumar wanaagsan ka sameysay nidaamka iyo dib u habeynta hanaanka maaliyadda dalka
markan haddaan eegno guddiga hirgelinta dowlad goboleedka jubbaland waxa ay soo saareen liiska odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergada doorashada labada kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamanka koo iyo tobnaad ee dalka qoraal ka soo baxay xalay guddiga doorashada jubbaland ayaa waxaa lagu shaaciyey magacyada guddiyada soo xulaya ergada doorashada kuraasta tirsigoodu kala yihiin hoob eber labaatan iyo sagaal iyo hoob boqol labaatan iyo afar oo ku fadhiyo cabdiraxmaan dheere guddiga doorashada ayaa musharaxiinta ku tartamaysa labadaasi kursi ku wargeliyey in maanta oo sabti ah ay tagaan xarunta guddiga doorashada ee magaalada kismaayo si loo diiwaangeliyo islamarkaana loo siiyo shahaadada aqoonsiga murashaxnimo kursiga hob boqol labaatan iyo afar oo ku fadhiyey cabdiraxmaan dheere oo ka mid ah xubnaha ku dhow taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir ayaa kursigaani kusoo laaban doonin waxaana loo wadaa kursigaani maxamed anadiif in lagu magacaabo labada kursi ee golaha shacabka ayaa waxaa la filayaa in maalinta beri oo axada doorashadoodu ka dhacdo magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaana doorashada golaha shacabka een dhammeynin oo keliya maamul goboleedada jubbaland iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabeelle
guud ahaan wararkeenii duhurnimo waa naga intaa ciddii aan helinna waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga relia dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel